sida meel kasta oo hannaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasadda caafimaad ee dowladuhu uu hoosu dhac ku yimaado waxaa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iidaysta xanuunnada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwani ka cabanayaan waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyey dheer kuwo dibadaha laga soo dhoofiyo iyo kuwo kale oo laga sameeyo dawooyin laysku dardaray xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan keli kuma aha qaaradda afrika iyo waddamada saboolka ah ee soo koraya balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan iyaga oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan somalilan waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo dadka samaysta xarumaha dadka lagu daweeyaa waxay iskugu jiraan kuwo ay maamulaan dad aqoon diimeed amaba dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan iyo kuwo kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan hanaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwo khuraafaad u badan xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mida sheekh cawil faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka bulshada waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka dad qofkii u yimaada dhiig ka qaadaya siliig buu dhiig ka qaadaya qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso deedna dawo u qoraya dhakhtar maaha oo wadaad maaha waxaa ka mid ah islaamo sidaas oo kale odhay dadkaan dabiibaynaa cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysaa ma jiro sidoo kale doctor cabdiraxmaan cabdilaahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tegay goobaha caafimaadka ee dadban islamarkaana loo sheegay in dhiiggii laga qaaday lagu soo baadhayo waddamada yurub qaarkood nin odaybaa iyido wuxuu geed baa la hoos fadhiisiyey inan baa ii yimid waanu farabadnay dhiiggii baa lanaga qaaday dhiigga ayagii jarmal baa loo diray jawaabtii baa soo noqotay dawooyin baa lanoo soo qoray fara badan oo ayaa dawooyinkeedu qoray dee cid qorta ma garanee dhakhtar baa soo qoray baa layidhi iyo sheekh xarumaha cilaajyada ama goobaha dawo dhaqameedka ayaa badanaa isticmaalaa dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin islamarkaana aanay lahayn kiimikaliska dawooyinka kale ku jira halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama oo aan la xaqiijin karin xaddiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo herbal waxa weeyaan daawooyin ka soo jeeda dhinaca dhirta laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta ka soo jeeda faa'iidana way yeelan karaan dhibaatana way yeelan karaan waxay kolba ku xidhan tahay marba sidii loo isticmaalo quantitiga laga isticmaalo ujeeddada loo isticmaalayo waxyaalo badan oo caynkaasay ku xidhan tahay waxaan qabaa inay dhibna leeyihiin dheefna ay leeyihiin marka waxay u baahan yihiin aqoon badan waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta sayfka ana lagu reebo marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego la qiyaaso inta dawada ah inta side effect uu leeyahay ama dhibaato ku jiri karta uu waxgeysan karo in intaba la qiyaaso marka haddii dee sidaa loo eego oo inta safeka lala soo haro faa'iido badan buu yeelanaya haddii laakiin si dee random ahoo qofkii waa dawowna sida la yidhaahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dhib bay geysan karta geesta kale waxayse soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirtu qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato waa kan cabdinaasir nuur oo ku nool magaalada hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan haddaan tusaale soo qaato saameynta dawada ku keentay dadkiina nin ka mid a saaxiibada oo farmasiyo badan iyo dhakhaatiir badan u tegay dawowna ay u qorayiin balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay wax ladhaha kaljarka barcamin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu tarayn la qabsaday dabeedna waxaa la ogaaday in aanu dhawo keliya oo wax ka taraysaana jirin sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan oo kolba mid ka qaaday habeenba markuu xanuunsado dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto waa kan dhaktar cali macow aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala u k kenya iyo soomaaliya daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay haddii aadan u baahnaynna way ku dilaysa xanuun baabiyahaas ama kaniini kasta oo naqdaba dawa adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato aad iska cunto dhibaatadiisa inay xoog badan tahay xagga keliyaha dawada waa sun maaha wax iska qaado maaha waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadaan ma la siin karaa mise lama siin karo haddii la siin karo dawadaan say muhiim u tahay waxa dhibaatadeeda markaas waa layska hilmaamaya haddayna mataqaanaa isaga dhibaata ay u keenaysana la siin maayo tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwo sax ah amaba ku habboon caafimaadka doctor mustafa xasan oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka mid a dadka aaminsan in dawooyinka la keenaa ay yihiin kuwo aan tayo sare lahayn dawooyinka dalka la keenaa intooda badani tayo ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii maleh waayo ma jiraan wax baadho oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynayaa waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xaddiga ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dulqoro tusaaleahaan iminka la yidhaahdo dawadan yurub baa lagu sameeyey iyada oo eshiya oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay marka dhakhaatiirta in ay u qaataan inay dawadani tahay dawadii dee cudurkaa daweyn lahayd cabdulaahi cali oo ka mida ganacsatada dawooyinka keena ayaa v o weda u xaqiijiyey hanaanka soo dejinta dawooyinka iyo tayadoodaba dawadu meelo badan baa laga keenaa masar baa laga keenaa hindiya laga keenaa jina laga keenaa yurub baa laga keenaa iiraan baa laga keenaa faransiiska laga keenaa dawolabaaba dee qiimo gaaray leedahay hase ahaatee iyadoo loo eegayo mar walba qualitiga dawada mar walba loo eegayo nacamtadii tayada loo eegayo haddana dee qiimaheeda ay wadataa inkastoo ay jirto dawo bila tayaaba soo gasha waa waxa kama jiraan wey laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiinse somalilan waxaan ka dhicin waayo ururkan digwo laydhaha mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo wadanka loo teen lahaa waxaana xidhiir la leeyihin quality controlka iyo wasaaradda caafimaadka shaqayn fiican baa ka dhexay xamse suldaan aadan faarax waa agaasimaha hay-adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee somalilan wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyeen dawooyinka dhirta ka samaysan iyo kuwa kaleba si ay u xaqiijiyaan tayadooda hay-adda dhowrista tayada somalilan runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada annagu hay-ad ahaan marka tusaalo kale madaarka iyo dekeda ayay kasoo degaan markay soo degaan waxaan weydiinaa document documentka haddii aanu wadanin ama herbal ha ahaado ama dawo kale ahaatee waan joojinaa runtii waxaa ka mid a documentkaasoo kale in la helo shahaadadii waxaan lagu baadhay in la helo wadankii soo saaray in la helo dheydka waxaan soo baxay expire dheydki iyo production dheydki uu leeyahay dawo dhaqameeduna inta badan lama yaqaano xilligay dhacayso oo waa waxyaalo si fudud qaarkood la yskugu daro runtii marka annagoo hay-ad ahaan waxaan u tixgelinaa uun haddii ay documentka waafaqda iyo baadhistaa dawadaasi inay sax tahay haddii aanay waafaqina inay qalata dhegaystayaal waxaa naga xusuusina inaanu la xidhiidhnay qaar ka mida dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka balse ay ka cudur daarteen in ay ka jawaabaan amaba wax faahfaahina ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan hanaanka ay dadka u daweeyaan iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo